jaamac buulle aada u mahadsan tahay deegaanaha hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa lasoo warinayaa inay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka shabaabka oo deegaana inta badan hoostaga xaradheere gacanta ku haya muddo ka badan ilaa iyo lix sano dagaalkaas wuxuu dhex maray dadka deegaanka wuxuuna dhacay gelinkii dambe shalay galabtii waxaa laisla gaaray ilaa iyo xalay dagaalku aad ayuu ugu xoogeystay deegaanada miyiga ah ee u dhow degmada xaradheere waana halka lagu dagaalamana deegaan lagu magacaabo dumaaye iyo dabagale ayuu u dhexeeya dhinaca bari ayay ka xigaan degmada xaradheere cabdiwaaxid marka khasaaraha intuu ayuu la egyahay hadda dadka deegaanka oo v o da ay xiriiro kala duwan la samaysay waxay xaqiijiyeen dhimasho ah oo laba dhinac ah waxay sidoo kale ii xaqiijiyen afar dhaawaca ay jirto oo dhinacyadii dagaalamay ah waxaa qaar ka mid a dadka deegaanka oo sababa ay wadad magacooda aysan suurtagal ahayn codkooda waxay xaqiijiyeen in shan ka mid a yahay shabaabka weerar qaade dadka deegaanka laba ka midna ay ahaayeen dadkii deegaanka iyagu isdifaacayay ee dagaalka la galay maleeshiyaadka waxaad sheegtay in dagaalku u dhexeeyo maleeshiyaadka al-shabaab iyo dadka deegaanka marka muxuu salka ku hayaa dagaalkani jaamac buulow dagaalku wuxuu salka ku hayay kadib markii shabaabku ay tageen deegaana u dhexeeya dumaaye iyo dabagalo oo dad badan oo reemiya halkaa ku nool yihiin ayna weydiiyeen in ay bixiyaan xoolo sakawaad ah oo sanadkiiba mar ay dadka ka qaadaan maleeshiyaadka shabaabka deegaanada ay gacanta ku hayaan dadka deegaanku arrinka waa ay ka dhagacadeegeen waxaa dhacday in lix ka mid a dadkii deegaanka lagu soo xiro deegaanka dumaaye sidaa darteed shalay gelinkii dambe ayay shabaabku deegaanadii mar kale dib ugu laabteen halkaa waxa ay kasoo wateen sida dadka deegaanku ay v o eda uxaqiijiyeen tiro xoola ah oo dadka si khasaba looga soo qaaday sida ay sheegeen islamarkaa dhalinyaro fara badan oo ka caraysan xariga dadkii deegaanka loo geystay iyo xoolahan laga qaadayo sida khasabka ah ayaa waxa ay weerar kala hortageen maleeshiyaadkii shabaabka ahaa dagaalku sidaa ayuu ka salka ku hayay marka la xaqiijiyo dadka deegaankuna ay ku waramayaan in xoolo si khasaba xilli abaara iyadoo lagu jira in xoolihii yaraa ee u haray ee abaarta ay kala tacaalayeen in si khasaba looga qaadayo dagaalku waxa uu bilowday goor maqriba ayaa tiri waxaana uu socday ilaa iyo fiidnimadii dambe marka ma mugdiga daraaddii ayaa loo kala hakaday mise dagaalku si toos ayuu u joogsaday ayaad is leedahay dadkii aad la xiriirtay ee deegaanka maxay ku sheegeen waxay xaqiijinayaan in dagaalku xilli habeena maadaama la gudagalay aysan jirin cid kala joojisay ama cid kala qaaday dhinacyadii dagaalamay balse si iskii inuu u joogsaday ayay dadka deegaanka sheegayaan walow weli meelihii dagaaladu ay ka dhaceen laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo sida ay dadka deegaanku v o eda u xaqiijinayaan dagaalka noocaana oo dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al-shabaab ay isaga hor imaanayaan aada ayuu usoo kordhaya oo marba marka ka dambaysa wuu soo badanaya marka ma waxaa isbedelay tabartii al-shabaab ooay dadku dareemeen inay ka hortegi karaan mise daruufo kale ayaa jiro jaamac sababo badanba waa ay isbiirsanayaan marka la fiiriyo deegaanadan dhaca dhinaca koonfur bari ee gobolka mudug waxaa ka dhaca dagaalo badan oo ay isaga hor yimaadeen maleeshiyaadka shabaabka iyo dadka deegaanka waxaana mar walba dagaalkooda salka uu ku hayaa xoola zakawaad ay ugu yeeraan shabaabka oo ay doonayaan in dadka ay ka qaadaan iyo dadka oo iyaguna ka hor imaanaya waxaa dadka qaar ay ku sheegayaan in ay timid in dadkii ay markaan u adkeysan waayeen xoolihii faraha badnaa ee laga qaadayay iyo duruufo jira oo dadku ay iyaga laftirkooda xoolaha ay ku khasabtay inay diidaan inay bixiyaan marka iyo tabarta maleeshiyaadka shabaabka oo dadka waxindhaindheeya ay tilmaamayaan in awooddii shabaabku ay sii wiiqmayso